maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskaxiyo aqoon maka maaran
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maalin wanaagsan dhammaantiinba nabad ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan reediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya taariikhdu waxa ay ku beegan tahay labada bisha afaraad sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka faaqidaadda wararka qaybihiisa ugu horreeya saaka waxaan ku falanqayn doonaa howlgal ciidamada kumaandooska soomaaliya oo ay wehelinayaan ciidamo maraykan ah ayaa waxa ay ka fuliyeen deegaanka toorotorow halkaas waxa ay ku dileen horjoogo sare oo ka tirsanaa maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab ka oo u qaabilsanaa jiray dhinaca amniyaadka ama ragga waxdila barnaamijka waxaan kaloo dhegaystayaal dhegayst aan idinkugu soo gudbin doonaa qaramada midoobay malaayiin doolar ayay codsanaysaa waxa ayna leedahay waxaan doonaynaa in lacagahaasi aan ku caawinno dadka soomaaliyeed ee abaartu ay ku halakaynayso gobollo ka mid a soomaaliya haddaba warbixintii laga qoray ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa iyo warbixin kale oo aan idinkaga diyaarinay sidee guritaanka webiga shabeelle uu saameeyey dadka ku nool gobolka shabeellaha dhexe qodobadaas iyo wararka ugu waaweyn caalamka ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbinayaa barnaamijka waxaa farsamaynaya fahad cabdigaas asxaab dhowra ayaa igala qaybgeli doonta waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaada wararka
madaxow majaha maka maarantaa maskaxiyo aqoon maka maarantaa milayda heestiyo mugtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo
waayah dhegaystayaal mar kale subax wanaagsan nabad meel kastoo aad joogtaan barnaamijka saaka qaybihiisa ugu horreeya waxaan ku falanqayn doonaa howlgalkii qorshaysnaa ee ciidanka kumaandooska oo ka tirsan xooga dalka soomaaliyeed ay ka fuliyeen deegaanka toorotorow ee gobolka shabeellaha hoose howlgalkaas oo ay ku wehelinayeen ciidamo maraykana oo iyana dhinaca kumaandooska ahaa horjoogo sare oo ka tirsanaa maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab iyo tiro maleeshiyaada ayaa howlgalkaasi ku dhintay horjoogahaasna waxaa la yidhaahdaa xasan cali dhoore haddaba warbixino kala duwan ayaa laga qoray dowladda soomaaliya iyo dowladda maraykanka labada dowladoodba waa ay ka hadleen qaabka howlgalka ciidamada ay u fuliyeen abaanduulaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed jenaraal cali baashi ayaan arrimahan wax ka weydiinay
bismillahi raxmaan raxiim waxaan idinla socodsiinayaa howlgal ciidamada xooga dalka soomaaliyeed mar walba ayay galaan howlgalkuna waa mid joogtaa oo aan joogsan laakiin qorshuhu xalay howlgalku wuxuu ku soo aaday aagaga oo maaragta ugu adag oo shabaabka ay degan yihiin ayuu xalay ku soo aaday ciidanka xooga dalka soomaaliya commandooskiisa oo ah ciidamada khaaska ah oo si fiican u tababaran ayaa xalay waxay ka howlgaleen toretorow iyo aagiisa ayay ka howlgaleen halkaasna waxay ku laayeen dad oo mar al-shabaab ah rag al-shabaab ah iyo madaxdooda madaxda waxaa ka mid ahaa nin la yidhaahdo ragga ku dhintay xasan cali dhoore oo meesha ka ahaa amiir oo amniyaadka xisaabsanaa ayaa ka mid ahaa rag kalena way ku jiraan warbixintooda waa soo gudbi doonaa haddii alla idmo yani dagaalkaasi howlgalkaasi wuxuu ahaa mid guul ah ayuu ahaa oo guul weyn laga gaaro ahaa waana sii socon doonaa haddii alla waaya marka taliya meesha maxaa ka socday ciidanku ay howlgalka ku qaadeen maxay meesha ku hayeen shabaab maxay qorshaynayeen sababta aad u bartilmaameysateen meeshaa keliya maxay ahayd
waa meeshaas waa meelaha ay ka gudbaan marmarna ay ku soo aruuraan markay howlgal fulinayaana ay dadka amniyaadkooda isugu keenaan waa meel khaas u ahayd ayagu mar walba aysan ka faaruqin ciidanka xogga dalka soomaaliya howlalkaas kumaandooskaana tababarkooda iyo tababarkooda iyo meelaha ay maraan iyo meelaha ay ka yimaadintaba waa lala socday marka ay munaasab noqoto ayaana maarata laga howlgalaa howlgalkaasina taas ayuu ku soo aaday waana lagu guulays waayahay ee waxaad nooga warantaa taliya marka tiradooda ma la og yahay marka la isku geeyo ee, horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka inta dhimata
waxaa ku dhuma ku dhuma la ogyahay waxaa ku dhintay ilaa mawri- ee, maleeshiyaadka ilaa ilaa tobaneeyo laakiin waxa la huba afar ayaa ka jirta haddeer oo dha- la hubo dhimashadooda iyo ninkaas amiirka ah oo isagana la hubo intaasoo xaqiiqo weeye hurgalku ilaa haddana waa socda wax soo gaaray ciidankii howlgalka fuliye ee commandooska ahaa iyaga
maya si nabad ayay kusoo noqdeen xeroodii ayayna ku sumideen haddana howlgalka ay dib ugu noqonayaan gaalada ee, taliya howlgalkan waa kii labaad oo commandosku ay fuliyaan hadda intii ee, saxaafadda aad la wadaagteen kii waxaa ka horreeyay awdhiigle marka ee, hawshaani ee, waa hawl noocee ah dadka soomaaliyeed fikrad badan kama haystaan ciidamadan iyo sida ay u howlgalaan iyo waxa dabcan ay ka rajayn karaan
ciidamadan waa ciidamo khaas ah oo aan mar walba howlahooda iyo dhaqaalahooda aqoonsan. mana ahan markii labaad markii dhowr iyo tobnaad weeye habeen walba ayay fuliyaan marka waxyaalaha khaaska ay u fuliyaan waa waxyaalaha ciidanka awga dalka soomaaliyeed iyo dadka ayaga tababara oo eh, khaaska u ah fuxiga ayay noqdaan waxyaalo badan oo macluumaad ah waa jiraan laakiin howlgallada ay fuliyaan waa joogto yani ma ahan mid laba goor iyo saddex goor iyo afar goor midaba afar iyo labaatan saac ayuu socdaa howlgalkooda ugu dambayn wax shacaba maadaama ee, ee, ee, dabcan ee, meeshaas howlgal uu ka dhacay wax dada rayada oo wax ku gaareen
mar walba sh- dad shacaba waxba kuma soo gaaraan ciidankan ma ahan ciidan shacab iyo meel ku nool yahay, ma- ka howlgala ma ahan. waa ciidan soo hubiya ma- beriya saxaansada meesha ay ka howlgalayaan Waa- ma- mana ka dagaalamaan meel shacab iyo ciidan joogaan magaalooyinka iyo tuulooyin- tuulooyinkana kama dagaalamaan waxa ay soo hubsadeen oo dhowr beri ka hor ay soo hubsadeen oo khaasa oo la hubo markaasay duulaan ka qaadanayo waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa een abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed een jenaraal cali baashi oo qadka telefoonka ugu warramayey een cabdiraxmaan yuusuf al cadaala een waxa uuna ka wareysanayey een ilaa iyo hadda taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxa uu kala socdo howlgalka ciidamada kumaandooska habeenkii khamiiska ahayd ay ka fuliyeen deegaanka tooro toorow howlgalkaas ay ku heliyeen ciidamo maraykan ah sidaad maqlayseen abaanduuluhu een waxa uu sheegayey in howlgalkaas sidii loogu talagalay oo uu u dhacay dhowr horjoogana lagu dilay oo ugu weyn yahay een xasan cali dhoore oo ka mid ahaa een horjoogayaasha een al-shabaab dhinaca amniga ayuu u qaabilsanaa haddana haddaba dhinaca maraykanka iyana warbixin dheer ayay ka soo saareen waxyaabaha ay kala socdaan een howlgalkaas een cali cabdiraxmaan ayaa warbixintaas isha soo mariyey warbixintan ayuu ka diyaariyey
arad nooca aan duuliyaha lahayn ee drownka oo milatariga maraykanka uu leeyahay ayaa maalintii khamiistii lasoo dhaafay waxa ay fulisay howlgal lagu horjoogayaal ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo uu ka mid ahaa xasan cali dhoore oo la sheegay inuu qorsheeyey dil loo geystay muwaadiniin amerikaan ah sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda maraykanka dhinaca difaaca u qaabilsan ee pentagon xasan cali dhoore oo ka mid ah horjoogayaasha ururka al-shabaab oo xiriir kale leh ururka alqaacida ayaa peter cook oo ah madaxa saxaafadda ee wasaaradda gaashaandhigga ee pentagon waxa uu war qoraal uu ku sheegay in dhowre al-shabaab uu u qaabilsanaa dhanka amniyaadka islamarkaana uu ku lug lahaa weeraro ka dhacay magaalada muqdisho iyo meelo kale anigoo si dhow u darsayna natiijada howlgalka lagu dilay dhowre waxa ay dharbaaxo weyn ku tahay awoodda qorshaynta iyo howlgallada al-shabaab ee ay la beegsadaan dowladda soomaaliya ee muwaadiniinta soomaaliyeed saaxiibada maraykanka gobolka iyo guud ahaan caalamka ayuu yidhi peter cook sarkaal ka tirsan wasaaradda difaaca dowladda maraykanka ayaa sheegay in weerarkan uu ka dhacay meel labaatan mayl u jirta degmada jilib ee gobolka jubbada hoose islamarkaana gantaal lala eegtay gaari uu la socday horjooga xasan cali dhoore oo ay la socdeen laba xubnood oo ka tirsan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab xili fiid horaa madaxa saxaafadda ee bentagonka peter cook ayaa sheegay in dhowre uu si toosa ugu lug lahaa weerarkii bishii disembar sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kaas oo lagu dilay tiro ka mid a nabadalaaliyayaasha amisom iyo nin amerikaana oo lagu magacaabo badis farrikis oo ah nin howlgaba ciidamada maraykanka ka tirsan islamarkaana qandaraasle ka ah kambeniga ama shirkadda lagu magacaabo bancraft ee tababarada ka caawisa ciidanka midooda afrika amisom ee soomaaliya waxaa sidoo kale la sheegay in mister dhore bishii maaje ee sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii weerarkii hotel maka almukarama lagu qaaday kaasoo lagu dilay shan iyo toban qof oo uu ka mid ahaa nin dhalashada maraykanka haysta waxaana sidoo kale dadka weerarkaasi lagu dilay ka mid ahaa safiirkii dowladda soomaaliya u fadhiyay dalka switzerland yuusuf maxamed bari bari iyadoona sidoo kale la sheegay in weerarkaasi siddeed iyo labaatan ruux ay ku dhaawacmeen dowladda maraykanka ayaa sidoo kale dhowaan waxa ay sheegtay in in ka badan boqol iyo konton maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ay ku dishay weerar ay ka fulisay deegaanka raaso ee gobolka hiiraan halkaasoo la sheegay in sidoo kale ay ka mid ahayn dadka goobtaasi lagu dilay horjoogyaal sarsare oo ka tirsan kooxda al-shabaab waxaa sidoo kale sagaalkii bishan ee sagaalkii bishii maarj lasoo dhaafay ciidamada kommandoska ee xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa maraykanka ay howlgal ka fuliyeen deegaanka awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo la aaminsan yahay in tiro fara badan oo maleeshiyaadka al-shabaab oo ay horjoogayaal ka mid yihiin lagu khaarijiyey waayahay aad iyo aad buu umahadsan yahay cali cabdiraxmaan warbixintaas dhinaca maraykanka ku saabsanayd iyo waxyaabihii uu kala socday maraykanku howlgalkii ka dhacay deegaanka torotorow ayuu soo koobayay iyo duqeymaha kale ee dhowaan ciidamada maraykanka ee sida qaaskaha u tababaran ay ka fuliyeen soomaaliya iyo maleeshiyaadkii horjoogayaasha lagu dilay tiradooda inintay gaaraysa cali aad baad umahadsan tahay warar kale oo ku saabsan dhinaca abaaraha ayaa goordhow inoo soo socda
matana weeyo meel bay ka wada kulmeen
waayahay qaramada midoobe waxa ay dalbanaysaa malaayiin doolar oo ay leedahay waxaan ku caawinaynaa soomaalida faraha badan ee abaartu ay ku halakaynayso gobolada soomaaliya waxa ayna qaramada midoobey icilaaminaysaa meelaha ugu daran ee hadda abaarta laga soo sheegayo dadka iyo duunyada ay ku dhimanayaan ay ka mid yihiin deegaanada hoostaga maamulada somalilan iyo puntland haddaba wariyaheena maxamed cali axmed rooraye ayaa warbixinta qaramada midoobe kasoo baxda isha soo mariya maxmed
waa mahadsantashiine qaramada midoobe ayaa waxaay bulshada caalamka ka dalbanaysaa in ka badan boqol milyan oo dollar oo xubno lagu gaarsiiyo dadka gaajada u dhimanaya soomaaliya sababa la xiriira abaaraha waxaa lacagtan la dalbanayo la doonaya in cunno loogu iibiyo amaba loogu bedelo dadka ay abaaruhu saameeyeen gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada somalilan iyo puntland waxaana lacagtaasi la doonayaa in lagu gargaaro dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo sidoo kale dadkii ay saameynta ku yeesheen duufaantii amaba dabeylihii alaniido ee ku dhufatay deegaanada dhaca dhinaca xeebaha ee puntland iyo somalilan isku duburidaha gargaarka biniaadinimo ee qaramada midoobe soomaaliya bater declark ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay in la qaado tallaabo deg deg a oo wax looga qabanayo abaaraha haddii kale waxa uu sheegay in xaaladda ay kasii dari karto waayaha marka lacagahan qaramada midoobay ma ay sheegtay waxyaabaha ugu badan ee lagu qaban doonay wax looga hortegayo
waa mahadsantaa shiine lacagaha dheeriga ah oo ay dalbanayaan hay-adaha qaramada midoobe ayaa waxyaabaha wax looga qabanayo waxaa ka mid ah sidaan horeyba kugu sheegay duufaanadii ku dhuftay qeybo ka mida deegaanada puntland iyo somalilan ee saameeyey dadka waxaana qaramada midoobe ee sheegtay in saddex boqol sideetan iyo shan kun oo qof oo ku nool somalilan iyo puntland ay u baahayiin gargaar deg deg ah kuwaasi oo iyaga iyo xoolahooda ay abaartu si aada u saameysay dadku waxa ay luminayaan nolol maalmeedkooda marka waxaa la jooga ayuu leeyahay u qaabilsanaha qaramada midoobey dhanka biniaadinimada ee soomaaliya xilligii lacagta la bixin lahaa si dadka ay oga gudbaan xaaladda adag ayna u dhicin dhibaato intaasi ka badan ayuu yiri waxaana hadalka qaramada midoobey iyo dalabka lacagahan dheeriga uu ka dambeeyey kadib markii hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobe ay isugu tageen magaalada nairobi halkaasi oo ay ku yeesheen shir ku saabsan sida loola tacaali karo dadka ay abaartu ku saameynayso soomaaliya sidoo kale waxaa laleeyahay abaarta waxaa kaloo sii dheer dabeelihii dhowaan ku dhuftay xeebo ka mida soomaaliya dadkii dhibaatadu ay kasoo gaartay in lacagtan wax laga siin doono ha waa sidaas sababtoo qaramada midoobe waxay aada walaaca oga muujinaysaa abaarta ka sokow nolosha dadkaasi ay dabayluhu saameeyeen dabaylahaasi oo dowladda federaalk soomaaliya ay horey guddi ugu magacaawday oo wax ka qabta saameynta ka dhalan karta waxaa kaloo xusid mudan in bishii february qaramada midoobey ay dalbatay lacag dhan sideed boqol sideetan iyo shan milyan oo dollar oo wax looga qabanayo macluusha soomaaliya hase ahaatee waxaa la helay oo keliya sagaashan iyo toddoba milyan oo dollar taasi oo muujinaysa in lacagtii ay dalbatay qaramada midoobe inteeda ugu badan in ay maqan tahay oo aan la helin baaqa qaramada midoobena waxa uu ka dambeeyey kadib markii meelaha qaar lasoo sheegay ee soomaaliya in dadka ay gaajo u geeriyoodeen kuwo kalena ay la ildaran yihiin marka deegaanada ugu daran ee hadda la doonayo in gargaarka bini-aadinimo la gaarsiiyo ugu badan waa dhinaca somalilan haba ugu sii darnaado gobolka awdal oo dad ay gaajo ugu geeriyoodeen xoolo badanna ay abaartu baabi'isay
waayahay aad iyo aad baad umahadsan tahay maxamed cali axmed rooraaye wariyahana wuxuu noo soo koobayay warbixintii kasoo baxday dhinaca qaramada midoobe ee ku aadanaa in lacaga malaayiin ay dalbanayso si wax loogu qabto dadka abaartu ay ku saameynayso gobolada soomaaliya haddaba abaartu dad badan ayay saameyn ku yeelatay qaarkood gobolada qaar dadkuwaaba ay ku geeriyoodeen xoolihii ay dhaqanayeenna aad bay u baaba-een kuwa qaarna aad bay u liitaan xooluhu haddaba waxaa kaloo ka daran oo hadda kusoo kordhay dhinaca abaaraha in gobolada lagu yaqaano webiga shabeel la maro sida hiiraan shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose meelaha qaar webiga guritaan ayuu ka sameeyey meelihii ugu badnaa ee biyuhu ay ka buuxi jireen qaarkood hadda dhallinyaradu waxay bilaabeenba in ay banooni ay ku ciyaaraan sidoo kale gobolada waxaa laga soo sheegayaa guritaanka uu ka sameeyey webiga shabeelle inay cudurro ay ka dilaaceen qaarkoodna isbitaalada la dhigay cabdishakuur cali axmed oo goordhow howlo shaqo ku tegay magaalada jowhar ayaa tegay meelaha webigu uu ka guray siiba meelo si aada loo yaqaanay oo dadka qaarba ay ku dhiman jireen oo la sheegi jiray in inxaasyadu ay dadku ku qaadi jireen haddase waxay noqotay goob banooniga lagu ciyaaro cabdishakuur ayaa tegay warbixintan ayuu kasoo diyaariyey deegaano hoos taga magaalada jowhar iyo bartamaha magaaladaas oo uu maro webiga shabeelle waxa ay ka mid yihiin meelaha uu ka guray webiga halkan waxaa loo yaqaanaa xintooy waana meel ka mid a meelaha uu webiga ka guray gobolka shabeellaha dhexe hadda waxaay noqotay sida garoon oo kale guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe cali cabdulaahi guudlaawe ayaa waxa uu socod ku maray qaybo ka mid a magaalada jowhar oo ay ka mid tahay xintooy oo webigu ka guray iyo isbitaalka jowhar oo la gaarsiiyey in ku dhow saddex boqol oo qof oo uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka gudoomiye guudlaawe ayaa iiga waramay saameynta webiga guray uu ku yeeshay dadka magaalada jowhar iyo deegaanaha hoostaga iyo abaaraha ka jira gobolka waxaa ka dhashay in xoolihii inay maaragtaya baaba-ow haayaan oon iyo maaragtaya dhaaqla-aan u baaba-ow haayaan waxaa ka dhashay cuduraa ka dhashay haddii dadkii ay cabeen biyihii meelihii yaryaar ay ku hereen ay ku naqdeen iyagoo madooway ka cabeen waxaa dhacday inay ka qaadeen shumanbiyood sida indhihiinna kusoo aragteenba isbitaalka waxaa soo gaaray ilaa maaragtay laba boqol siddeetan iyo sagaal qof wadaa soo gaartay laba qof way dhimatay inta kalena waxna way bogsadeen alxamdulilaah waxna way ku jiraan waxaana keenaayay biyihii oo dhammaaday ay cabaayaan biyihii godadka isugu hero wasaqdahay ay cabaayaan ayaa keentay dhibaatadaas suuqa magaalada jowhar sicirka khudaarta ayaa kor u kacay maxamed cali cumar abuukar ciise iyo muslimo xaaji waxay ka mid yihiin ganacsatada suuqa sanagii waxaan ku gedi jirnay labaatan kunoo shilin haddana maanta waxay tagtay siddeetan iyo toddobaatan inta ka dhexaysa waxaana sababay intaas biyola'aan aaweed iyo cudurka ku habsaday marka alxamdulilah ilaahayga waaxidka waxaan ka baryaynaa dhibaatada maanta soomaaliya ay ku wajahan amba ku habsatay inuu alla naga bixiyo hadda waxaan ilaahay ka tuugaynaay inuu roobka horta ilaahay noo soo dadejiyo soomaalida kulligeed nin ay dhibaata hayna male dhibaatadana ilaahay annaga kaalmay kara maana bini'aadan ma naga kaalmay karo tan kale ninkii gargaar ilaahay oos ummadda aaga soo qaado oo masaakiinta ilaahay anaaga soo qaado webiga guri maanta saameyn aad iyo aad u xunay meesha ka jira oo eh waxaa dhacday ina tuula liiraayo geedabarkaan iyo intay timare inay u soo doonteen tuula babaareey biyo ay ka dhaansanayaanoo biyihii bal cusba ayiin oo eber yihiin oo shuban iyo adduunya ay wadaan guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe cali cabdulaahi guudlaawe waxa uu sheegay in lagama maarmaan ay tahay in loo gurmado dadka gobolkaasi oo abaartu ay saamaysay waxaan leenahay guddigaas abaartu xaqiiqdii gobolka shabeellada dhexe hadday tahay dhanka xeebtana abaar aad u ballaarana ka jirto dadkii ku noolay degmooyinka sida warshiiq iyo cadal oo kaleentood iyo raagacelle dhibaatadu way saamaysay dadkaasu noloshooda waxay ku tiirsanaayeen maaragtaya badday ku tiirsanaayeen xoolana ma lahayn maaragtaya beerana ma lahayn dadkii badleydahay dhibaato aad iyo aad u ballaaran ayaa ku dhacday dadka jiinka oy maaragtaya ummaddu waa isku baxdahay isku dul noolaa jireen haddii dhinaca dhexeebta ay dhibaata ka dhacdana dhanka jiinkaa lagu baqa jiray dhanka jiinkana dhibaatadana ka dhacdo biyo-la'aana ka dhacday waxaan leenahay shabeellaha dhexe xaqiiqda abaartu way saamaysay guddiga abaaraha dawladdu ay u saartay waxaan ugu baaqaynaa sida maaragtaya ugu habboon iyo sida ugu maaragtaya dhaqsiyaha badan gobolka shabeellada dhexe dhibaatada ka jirto inay yimaadiin ay indhahooda ku arkaan inkastoo dadka gobolka shabeellaha dhexe ay walaac badan ka qabaan guridda webiga haddana waxa ay ahaayeen kuwo aaminsan qadarta fariinta dadka ay dirayeen waxa ay ahayd in loo gurmado dadka ku nool miyiga oo saamaynta ugu badan uu ku yeeshay
wayhay aad iyo aad buu umahadsan yahay saaxiibkay cabdishakuur cali axmed oo goordhow hoola shaqa ku tegay magaalada jowhar sidaad maqlayseenna warbixin ayuu kasoo diyaariyey guritaanka webiga uu ka sameeyey meelo kamida magaalada jowhar xiintooy waxa ay ka mid ahayd meelaha ugu biyaha badan ee webiga shabeelle xataa waxaa la sheegi jiray meelahaas in xaasku dadku uu ku qaadi jiray haddase waxay noqotay garoon baroniga lagu ciyaaro ilaahaan ka rajeynaynaa mar kale in dadkaas usoo noqo biyihii webiga oo beeraha ay ku dabcan jireen waxaa lasoo sheegayaa in dadka beeralayda ah si aad ah oo u saameeyey guridda webiga shabeelle uu sameeyey beerahana ay ku dabcan jireen biyaha sidoo kale wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha hoosena waxay sheegayaan in sidoo kale meelo ka mid a gobolkaas uu biygur biyaha webiga uu guritaan ka sameeyey waxaa ka mid ah degmada afgooye oo isla gobolkaasi ka tirsan dadka iyo dunyada saameyn ayuu ku yeeshay maamulka gobolka shabeellaha hoosena sida wararkeena iyo barnaamijyada inoo baxa aad ku maqasheen wuxuu bilaabay in dadka biyo dhaamin loo sameeyo oo biyo booyado biyo lagu wado loo geeyo si noloshooda loogu celiyo dowladda soomaaliyana waxa ay ku dhawaaqday inay sii kordhisay lacagaha lagu taageerayo dadka abaartu ay ku saameynayso gobolada soomaaliya ilaa iyo hal milyan kale ayay ku kordhisay waxayna sheegaysaa intaas inay gacan qabsi sii tahay si toosan ay uga sii qayb qaadan doonto abaartu dadka halakaysay in la badbaadiyo wasaaradda diintii awqaaftana waxay ku baaqday in la isku soo baxo salaad roob doonana la dukado islamarkaana la ducaysto barnaamijkeenii faaqidaada wararka intaas ayaan kusoo idlaynayaa saaka barnaamijka intuu socday asxaab dhowra oo warbaahinta qaranka ka tirsan ayaa igala qayb galay soo saarista barnaamijkan aad bay u mahadsan yihiin dhammaantood socodsiintana wuxuu ahaa anigoo ah cabdirisaaq maxamed faarax shiine dhanka farsamada barnaamijkan fahal cabdigaas ayaa farsameeyay islafaad ayaa saaka ku jira dhammaanteena isku duubana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo soomaaliya nabad
matanaweeyo meelbay ka wada kulmeen idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa